إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah waxaa xalay la weeraray fariisin ciidamada shishe ay ku leeyihiin duleedka degmada baraawe ee gobolka shabeellada hoose askar ka tirsan sirdoonka dowladda federaalka ayaa magaalada muqdisho ku jir dilay haweenay ay baad ka rabeen xiisad colaadeed oo hor leh ayaa ka taagan garoonka magaalada boosaaso ee gobolka bari kadib markii ay digniino soo saareen maleeshiyaadka b s f ay tababaratay dowladda maraykanka maamulka somalilan ayaa sheegay inay ficil u beddeli doonaan heshiiskii xaaraanta ahaa oo ay kala saxiixdeen dowladda xabashida ethoobiya maamulka somalilan ayaa xiray maktabad dad masaare ka soo jeeda ay ku lahaayeen magaalada hargeysa shaqaalaha garoonka diyaaradaha ee magaalada nairobi ayaa ku dhawaaqay shaqo joojin إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran waxaa xalay weerar lagu qaaday fariisin ciidamada shisheeye ay ku leeyihiin duleedka magaalada baraawe ee gobolka shabeellada hoose rag hubaysan oo ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay dagaal toosa ku qaaday fariisin ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa ugandha ah ay ku leeyihiin deegaanka buurcolow ee hoostaga magaalada baraawe welina faahfaahin dheeriya kama aanan helin khasaaraha ka dhashay dagaalkaasi askar ka tirsan sirdoonka dowladda federaalka ayaa magaalada muqdisho jirdil ugu geystay haweenay ay baad ka rabeen faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya maxamed sheekh cali wararka inaga soo gaaraya magaalada muqdisho caasimada soomaaliya ayaa ku warramaya in dhibaato xoogan loo geystay haweenay ku nool magaalada muqdisho gabadhan ayaa waxaa jirdil u geystay ciidamada sirdoonka dowladda federaalk si gaara waxay ka amar qaataan taliyay ku-xigeenka nisa ninka lagu magacaabo muxudiin warbac haweeneydan ayaa loo geystay tacadiyaad kala duwan oo jirdil ugu horeeya sida ay ku warramayaan dad goobjoogyaal ah oo ka agdhowaa goobta uu falka naxdinta leh ka dhacay ciidamada muxudiin warbaac ee nabad sugidda dowladda federaalk haweeneyda ay jirdileen waxay ka doonayeen lacago baad ah iyadana way ka biyadiiday falkan ayaa ka dhacay gurigeed oo ku yaala meel kaabiga ku haysa elaboorka magaalada muqdisho hooyada dhashay gabadhan sida arxandarada ah loo jirdilay ayaa ka warrantay sida ay wax u dhaceen isagana oo cagjugleey ehelada iyo qaraabada gabadha oo ay hooyada ku jirto waana la dulmay waana la dhibaateeyey gabadhayda waa la dilay dhiig baa laga matajiyey ninka qurbac la leeyahay gacantiisu ayuu warbac ku qaaday gabadhayda digfeer ku geeyey wuuna handaday wuxuu yidhi ma sheegi kartaan ma fahantay tol baa u tegey tolkii u tegay wuxuu yidhi gabadha annagaa dilnay anagaa dhibaatayna askartaydaa garaacday buu yidhi annagu waa dhibanahay wax wax noo qabta ma naqaano meelna laga soo weerara ma naqaano wax wax noo qabta ma naqaano walaalayaalow haddaan anaga dad muslimiina gabar soomaaliyeedaan ahay halla ii kaco a dawlad baa la sheeganayaa waana la dhibaateeyey waxaa laga qabto waan dilanahay waan dhacanahay waana la baabi'iyey waxaana lagu baabi'iyey waxaana lagu dilaa waa inaan helnaa saraakiisha kala duwan ee ciidamada dowladda federaalk ayaa ku caanbaxay goodfallada ay u geysanayaan dadka shacabka ah ee ku nool magaalada muqdisho muxudiin warbac taliy ku-xigeenka ciidamada sirdoonka dowladda federaalk ayaa marar badan eedeymo waxaa u jeediyey dad badan oo ku nool magaalada muqdisho iyo duleedkeeda iyagoona ku dhaliilay dhac burburin guryo iyo afduub uu kula kacay si kastaba xaal ku ahaadee ciidamada dowladda federaalk iyo kuwa maamul goboleedyada markay dhibaato u geystaan dadka ra'yidka ma jirto ciid wax iska weydiisa ama soo qabata gacan ku dhiiglaha dhibaatada u geysta bulshada
xiisad coladeed oo hor leh ayaa ka taagan garoonka magaalada boosaaso ee gobolka bari kadib markii ay digniino soo saareen maleeshiyaadka b s f ay tababaratay dowladda maraykanka sakariya cumar ayaa ka warramaya xiisadan colaadeed ayaa waxa ay timid kadib markii war-saxaafadeeda ka soo baxay hay-adda b s f ee sirdoonka maamulka puntland ee tababarkeeda iyo taakuladeedaba ay leedahay maraykanka ee digniino u jeedisay shacabka ku dhaqan magaalada boosaaso ee gobolka bari gaar ahaan kuwooda ka agdhow garoonka diyaaradaha ee magaaladaasi iyagoona war-saxaafadeedkan ku sheegay in gebi ahaanba la hakinayo isticmaalka garoonka diyaaradaha ee magaalada boosaaso isla markaana loo bedeli doono goob ciidan waxaana sababta arrintaas ay ku tilmaameen in garoonka loo diiday in laga dhoofiyo askar dhaawacyo qabo waxaana war-saxaafadeedkan ka soo baxay hay-adda b s f ee maamulka puntland loogu baaqay bulshada magaalada boosaaso inay ka fogaadaan garoonka iyo nawaaxigiisa islamarkaana ay qaadi doonaan tallaabooyin milatari war-saxaafadeedkan oo sii socday ayaa waxaa lagu yidhi garoonka diyaaradaha ee magaalada boosaaso ma noqon doono meel ay si gaar ah gacanta ugu hayaan ciidamo gaar ah ama u xidhan qoys gaar ah waxaana arrintan ay xaalado kacsanaan ah ka dhex abuurtay ciidanka maamulka puntland xiisadahaas oo u dhexeeya ciidanka b s f iyo kuwa booliska maamulka puntland maamulka isku magacaabay somalilan ayaa sheegay inay ficil u bedeli doonaan heshiiskii xaaraanta ahaa ee ay la saxiixdeen dowladda xabashida ethoobiya warkaas iyo war kale oo ku aadan isla maamulka somalilan oo xiray maktaba dad masaare ka soo jeeda ay ku lahayeen magaalada hargeysa waxaa soo jeedinaya cabdiraxmaan beder ciise keed maxamuud waa wasiirka arrimaha dibadda ee maamulka somalilan ayaa shaaca ka qaaday in dhowaanay ficil u bedeli doonaan is-afgaradkii muuse biixi iyo aabey ee ethoobiya lagu siiyey qayb muhiim ah oo ka mid ah badda soomaaliya ciise ayaa si aan xishood leen u sheegay in ficil loo bedeli doono is-afgaradkaas sida uu hadalka u dhigay taasoo micnaheedu yahay in ciidamada xabashida ay galayaan badda soomaaliya islamarkaana ay la wareegi doonaan lowyacadda iyo nawaaxigeeda halkan aan ku shaacinayaa in heshiiskii somalilan iyo ethoobiya ee moyuga la oranaya uu soo dhammaaday haddana muddo aada u dhow agreementkii la dhammayn doono taas guulba ay tahay ciise keed wasiirka arrimaha dibadda ee maamulka somalilan wuxuu intaa ku daray inay irdaha iskugu laabeen meel maktabad ah oo bugaagta iyo kutubta laga heli jiray oo ay leeyihiin ganacsato masaari ah kuna taala magaalada hargeysa waxaa kaloo aan ka shaacinayaa go-aan ay xukuumadda jamhuuriyadda somalilan ka soo saartay maktabadda dhaqanka ee masar kuna taalla hargeysa caasimada jamhuuriyadda somalilan waxaa jira oo dowladda somalilan ay aqoonsatay walaacyo amni oo halis ku ah qaranka sidaas darteed wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga waxay go'aansatay in lagama maarmaan ay tahay in si joogto ah loo xidho maktabadda dhaqanka ee masar kuwa ka shaqeeyana dalka laga saaro muddo dhowr iyo toddobaatan saacadood ah warkan ka soo baxay maamulka somalilan ayay siyaasiyiin badan ku tilmaamayaan inuu yahay waray u soo miidhisay dowladda ethoobiya warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan shaqaalaha garoonka diyaaradaha ee magaalada nairobi ee waddanka kenya ayaa ku dhawaaqay shaqa joojin faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya maxamed ciise waxaa gebi ahaanba la joojiyey duulimaadyadii joogtada ahaa ee garoonka jomo kenyatta ee ku yaala magaalada nairobi ee caasimadda kenya tani ayaa timid kadib markii shaqaalaha ka shaqeeya garoonka ay shaqo joojin ku dhawaaqeen shaqo joojintan ay sameeyeen shaqaalaha ayayna u sababeeyeen in dowladda kenya ay heshiis la gashay shirkad laga leeyahay dalka hindiya taasoo maamuli doonta garoonka diyaaradaha ee magaalada nairobi warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilliga oo naga intaa